ganacsatada xoolaha ee soomaalida ayaa si weyn usoo dhaweeyey furitaanka dhoofka xoolaha ee soomaaliya kadib markii boqortooyada sacuudigu ay shalay ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah ay u qaaday xayiraada ay kusoo rogtay xoolaha soomaaliya ee loo dhoofiyo dalkaasi khadar maxamed akulle ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray xaaji aadan axmed diiriye aadan baradho oo ka mid a ganacsatada waaweyn ee somalilan kana shaqaysta dhoofinta xoolaha nool ayaa ku tilmaamay go'aanka sacuudiga mid soomaalida farxad u ah dhawaaqa sacuudiga waxaan u aragnaa tallaabo fiican oo loo baahnaa baan u aragnaa oo dadkeena iyo ummadda soomaalidu afka soomaaliya ku hadashaabay u baahnayd ee xoolaha dhaqata ayaan u aragnaa waana soo dhaweynayna aadan axmed diiriye ayaa dhinaca kale tilmaamay muhiimadda ay xilligan dadka soomaalida ugu fadhido maadaama cudurka coronavirus darteed dunidu ay kala xayiran tahay dhaqdhaqaaqa ganacsina uu aad u hooseeyo waxa weeye arrintaasi dee isweydiinba mala hadalo waxa weye innaga warshadda qura aynu leenahay haddaynu soomaaliba nahay waxa weeye waa xoolaha nool neefkaa xoolaha nool baa inoo ah batroolka halka uugu jiro dalalka khaliijka batroolka ugu jiraaba innagana inoogu jiraan meel badee ilaahay wax uu dhagow ku manaystay oo lafdhabarta ama waxa ku noloshooda uu da ugu talagalay marka innaga halkaa waxay noogu jiraan wa neefkaa xoolaah aynu ku noolay haddaynu soomaaliba nahay marka neefka inaynu suuqa hellaa suuqa ugu weyna runtii inaga iibsan jiray ee maxaanku dhahayn aynu xoolaheenna u dhoofin jireen waxaan sacuudi arabiya marka tii inaynu u hellaa neefkaa suuq aad bay muhiim inoogu tahay waxaana weeye wax ilaahay loogu mahadnaqo maanta oo adduunku inuu dee kala wada xidhnoy la ogyahay oo dowladii waaweynaa ee wax isbedayey ilaahay taagtooda tusay oo shalita waxaan dhegeysanayey eiraan oo ingiriiska usoo dirtay macaawino turkiga oo ingiriiska macaawino usoo diray china oo ru muxuu aha bahalkii maraykan macaawino u diray marka waa xigmad ilaahay weeye waa aayad min aayaatillaah ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu ina hareer mariyo waxaas oo inaga salaamad yeelo marka ilaahay wax marka uu il awado midbuu midbuu banneeyo ayaa la yidhaahdaa waxay la tahay iyadoo wax xidhmayeen innaga ilaahay inoo fura waa in ilaahay inoo furay weeye oo il naxariiseeda waanu arkaa waana fursad fiican ilaahayna loogu mahadnaqi karo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ugu dambaynna aadan axmed diiriye aadan baradho ayaa ka hadlay muhiimadda xoolaha nool iyo sida dowladaha iyo dadka soomaalida intuba ay u dayaceen ee aanay sinin mudnaantii xoolaha soomaalidu ay lahaayeen in la siiyo baahida waa laga jawaabi karaa xooluhu waa wax ilaahay wataayo weli waxaynde wixii inoo bedeli lahaa baan horta weli iyaan ilaahay iyaan weli imanin marka waxaad moodaa de wax ilaahay inoogu galladayo nolosheenna ku ilaalinayo weeye horta weli waa kuwii dee abaarta aada u yaraysay ee ay mar dabargoyba gaadheen sarciyana ka hadhay laakiin xaqiiq ahaan intii hadhay baa horta ilaahay inoo barakeeyo haddaad magaalada xataa waad ka dareemaysaa subagga miyiga laga keenaa qiimihii markii xooluhu faraa badnaayeen u ahaa intii dambe wuu ka jaban yahay reerkii saddex riyaad u hadheenba dhiil bulusha marka ilaahay baa barakeeyey intii hadhay way tarmeen xoolu way fiican yihiin baahidan imanka intan laynoo furay waa wax yaroo tiro koobana laakiin haddii sidaa caadiga ahayd laynoogu fura xataa horta xoolu iyagu yaraan maayeen xool aynu dhoofino ma waayno kolleyba se daryeelkii ay naga mudnaayeen xooluhu dee ma inaan siinin oo taasi innaga ummad ahaan ayay ka gidigeenba ma aha inay hablihii iyo nimadii dhallinyarada hawn ka yimaadeeni ummad ahaan ilaa xukuumad ahaan daryeelkii ay naga mudnaayeen xooluhu weli ilaa iminka maynaan siin marka taasi waa gaab inoo bannaan oo waajibkeedu ina wada saaran yahay ina sugaysana dhoofka xoolaha ayaa waxaa ku tiirsan qaybaha bulshada ee kala duwan hadday noqoto dadka xoolodhaqatada ah oo qiimaha xooluhu uu kor ugu kaco kuwa ka shaqaysta ee dillaaliinta ah macalqabadka gaadiidlayda soo rara iyo dadka tujaarta ah sida caadigaa iyagu uga ganacsada una dhoofiya xoolaha dalka boqortooyada sacuudi carabiya khadar maxamed cakule v o e hargeysa